أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في مكروهاته مكروهات الغسل qubayska waxyaalaha karaahiyada u ah ayuu u fasal yahay waxaa sheekhu uu ka soo hadlay qubayska iyo waxyaalaha waajibiya iyo shuruudaha iyo waajibaadka qubaysku uu iska leeyahay halkana sheekhu wuxuu ka bilaabay masaa'il sharcigu uu ku tilmaamay karaahiyo oo qofka qubaysanaya aan loo ogolayn inuu sameeyo wayukrahu waxaa la nacaa al-israafu xadgudubka ayaa la nacaa fi sabbi biyaha shubintooda biyaha shubiddooda in lagu xadgudbo ayaa la nacaa wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala qofku markuu qubaysanayo wax xaajadiisii iyo dantiisii iyo miqdaarkii jirhkiisa ku filnaa wax ka badan inuu isku shubo waa karaahiyo qofku hadduu qubaysanayo waa inuu ku qubaysto calaa miqdaar wa miqyaasi xaajatih qiyaaska dantiisa inta jirhkiisii iyo sunnadiisii ku filan wax ka badan hadduu jirhkiisii ku shubo karaahiyuu ku dhacay lidaalika karaahiyadaas waxaa ugu badan dadkay tubooyinka ku qubaysanaya oo masquulaha tubooyinka leh waa in si gaara ricaayo iyo il gaara lagu fiiriyo tubooyinka qofka hadduu ku qubaysanayo waa inuu tubada isku furo markuu xaajadiisa ka dhammaystana waa inuu iska xiro laakiin inu maantao dhan biyihii iska daataanoo biduuni xaaja iyadoo wax dana aan laga lahayn aada iska hoos taagnaato uun inta qabowgooda u begtid uun karaahiyo wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa ana almusrifiina hum asxaabu nnaar walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin ilaahay ma jecla kuwa xadgudba wayukrahu waxaa la nacaa al-israafu xadgudubkii fi sabbi biyaha shubiddoodii in lagu xadgudbo ayaa la nici waalguslu qubayskii iyo waalwuduu'u weeseqaadkiina waa la nici filmaa'i biyaha in lagu qubaysto oo lagu weese qaato karaahiyow biyahaasoo arraakidi ee fadhiyey biyo fadhiya yacnii in lagu qubaysto oo lagu weese qaato karaahiyow walow kahiiran haba badnaado hadduu doono ow bi'ran maciina ama ceel durduraayaba allaha ka dhigo dhexdoodii inaad biyihii yacni deganaa biyihii fadhiyey inaad dhexdoodii gasho ood ku qubaysato ama ku weese qaadato karaahiyow waa limaa saxa min nahyihi waxaa ansaxay nebigu inuu reebay sala allahu calayhi wasalam can ilgusli fiihi biyo fadhiya in lagu qubaysto waa diiday nebiga sala allahu calayhi wasalam waqiisa bihi waxaanoo laga qiyaas qaatay alwuduu'u weeseqaadkana axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo aroortay nebigu inuu diiday biyo fadhiya in lagu qubaysto waa diiday nebigu sala allahu calayhi wasalam waxay marka culimmada fuqahadu uga qiyaas qaateen weeseqaadka biyo fadhiya in lagu weese qaato isagana yacni karaahiyow bijaamici khashyati alistiqdaar cillada kulminaysana waxaa weeye waxaa laga baqi in biyihii la qurmiyo biyihii meesha fadhiyey qof walba hadduu iska dhex galo oo ku dhex qubaysto oo qof walbaa wasakdiisii uu ku dhaqo markuu weyse qaadanayo oo wasakdii haddana biyihii fadhiyey uu ku hoorinayo qof muslimaa laga yaabaa inuu u baahdo ka cabo biyihii oo haraadsan oo ooman uu meeshii soo maro biyihii waad qurumaysay marka laasiyama haddii dadkii dad badan ay ku weysaystaan oo ay ku qubaystaan waxaa ka imanaya istiqdaar biyihii wasakdii iyo waxyaalaha aad ku mayrtay inay qurmiyaan ayaa laga bixi iyo walikhtilaafi khilaaf ku jira fii duhuuriyatihi biyahaasi ma daahira mise daahir ma aha culimmadu haddana way isku khilaafeen sidaa awgeed biyo fadhiya in lagu qubaysto lagu weyse qaato karaahiyow wa ziyaadatu ziyaadadiina waa la nacaa cala halaati saddex mar in laga ziyaadiyo karaahiyow biyaha markaad qubaysanayso waxaa sunnaa saddex goor biyaha inaad isku shubtid wixii ka badan waa karaahiyo kalwuduu waa sidii weeseqaadkii aanu soo marnay oo kale weeseqaadkii waxaanu ku soo qaadannay nabiga sala allahu calayhi wasalam xubnihiisii saddex goor intuu mayray inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam faman zaada calaa haada aw naqasa faqad dalama saddexdan qofkii ka yareeya ama ka badiya waa daalimuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka karaahiyow wa tarku lmadmadati luqluqashada ka tegiddeedii waa karaahiyo walistinshaaqi sandaarsiga oo biyaha lagu sandaarsado ka tegiddiisiina karaahiyow qofku markuu qubaysanayo inuu luqluqdo oo biyaha ku sandaarsado waa sunno hadduu luqluqashadaa iyo sandaarsigii xaaladda qubayska uu ka tagana waa karaahiyo waa lilkhilaafi fii wujuubihima labadan mas'alo inay waajib yihiin ayaa culimmadu isku khilaafeenba culimmada qaara waxay leeyihiin xaalat algusli tajibu almadmadatu waalistinshaaq xaaladda la qubaysanayo luqluqa iyo sandaarsigu waa waajib culimmada qaaraa dhahaya waalkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxana waa sunno wayukrahu waxaa la nacaa liljunubi qofkii janaabada qabay waxaa loo nacaa alaklu wax cunid iyo washurbu iyo wax cabid iyo wanowmu hurdadii iyo waljamaacu kulankii haweenkii xaaskiisii uu la kulmo intaasba karaahiyow qabla gasli اlfarji farjiga dhaqiddiisa ka hor wاlwuduu'i wa qabla اlwuduu iyo wasaqaadka ka hor inuu wax cuno wax cabo oo u hurdo xaaskiisii uu la seexdo karaahiyow masalada kale uu sheekhu meeshan uga hadlayo waxaa weeye qofku isagoo janaabo qaba intuusan soo qubaysan ama uusan xataa weyse qaadan ugu yaraan farjigiisi iyo cawradiisiina uusan dhaqinin ka hor inuu wax cuno wax cabbo hurdo uu ku laabto xaaskiisii uu jimaac iyo mar kale kula laabto karaahiyow marba haddaad janaabo qabtid waxaa cunin waxaa cabbin ilaa aad ka qubaysato ugu yaraan ilaa aad ka soo weyse qaadatid ugu yaraan ilaa aad ka weyse qaadatid wayukrahu waxaa la nacaa liljunubi junubka waxaa loo naci alaklu wax cunid iyo washurbu wax cabid iyo wanowmu hurdo iyo waljamaacu kulankii haweenkii qabla gasli اlfarji farjiga dhaqiddiisa ka hor waa cawrada cawradaa loola jeedaa farjiga farjiga intuusan dhaqin ka hor inuu wax cuno wax cabo ayaa la nici wاlwuduu'i wa qabla اlwuduu weysaqaadka ka hor ugu yaraan waa inuu weyse qaato markaa kabacdi waxaa cuno waxaa cabo ha seexdo islaantiisii iyo xaaskiisii hala seexdo hadduu doonayo wakadaa waxaa la mid a oo iyaduna ereyada lasoo sheegay ay karaahiye noqonayaan munqadicatu alxaydi waannifaasi gabadhii xaydkii iyo dhiig umuleedka uu ka go-ayna waa la mid qabla algusli marxaladda haddii joogto dhiiggii caadadu gabadhan wuu ka go-ay dhiig umuleedkii wuu ka go-ay laakiin iyaduna maxay taagan tahay weli ma qubaysan dhiiggii waa ka istaagay welina ma qubaysan gabadhaa inay wax cunto oo wax cabto ama hurdo ay samayso karaahiyow karaahiyow laakiin waxaad ka reebi waljimaacu waad ka reebi liannahu yaxrumu aljimaacu qabla algusli gabadha haddii dhiiggii uu ka go-ay laakiin weli aysan qubaysanin inaad markaa la seexato ood jimaacdo karaahiye maahana waa xaaraan kaasi xaaraan wa karaahiyada marka maxaad ku khasisi waa almasaa'il qabla aljimaac masaa'ilka qabla aljimaacoo gabadhii dhiiggii xaydkii iyo dhiig umuleedkii hadduu ka istaagay welina aysan soo qubaysanin imise masala karaahiye ah waxaa karaahiyaa cuniddii cabiddii hurdadii amaa jimaacu ninku inuu jimaaco fa huwa xaraam kaasi karaahiye maahana xaaraan wey leanna waxaa weye gabadhii dhiigga hadduu ka go-ay welina aysan qubaysanin ma jimaaci karto ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ha u dhowaanina ilaa ay ka soo dahaaro qaataan wadahaaratu laa taxsulu ilaa bilgusli dahaaraduna kuma xasilayso ilaa qubays mooye marka haweenaydu intaysan soo qubaysan walow dhiiggiiba ha ka go-ee ma bannaana in la jimaaco baabu najaasati haadaa midkani baabu axkaami annajaasa najaasada axkaamteedii ayuu u baab yahay sheekhu bacdamaa qubayskii iyo axkaamtiisii uu soo dhammaystiray wuxuu doonaya halkan inuu uga hadlo najaasada iyo axkaamteedii najaasada sharaxa wuxuu ku yidhi hiya luqatan xagga luqada kullu mustaqdax xagga luqada carabiga najaase waxaa la yidhaha wax walba ee la qurumaysto wa sharcan bilxaddi xagga sharciga haddii la xadeeyana waa mustaqdarun wax la qurumaysto oo yamnacu diida sixata salaa salaaddu inay ansaxdana diiday xayثu laa murakhisa haddii wax kuu ruqseeya aysan jirin dee hadday daruura jirto waa gooni oo adigoo nijaasaysan waxaad isku dahirtana aada weysay oo biyo ah nijaasadaada isaga tukan waa xaalatu daruura wa bilcaddi haddii la tirtiriyana ajzaada iyo afraadda nijaasaadku ay ka kooban yihiin waa kullu muskirin maayicin asaala maandooriyo kasta oo dareeraa ah asal ahaan wa minhu waxaa ka mid ah maandooriyaha alkhamru qaala shaykhu wuxuu yidhi hiya nijaasadu alkhamru nijaasada afraaddeeda waxaa ka mid ah khamradii khamradu waa nijaas waana xaaraan cabitaankeeduna xaaraamu meeshay kaa gaartana waa nijaaso khamro marka maxaa loola jeedaa wa huwa almutakhadu min casiiri alcinab waa wax laga sameeyo cinabka la shiiday cinabka biyihiisa cinabka cabitaankiisa iyo biyihiisa ayaa laga sameeya walow muxtaramatan walow kaanad khamradu haba ahaato muxtaramatan khamro la xushmaynayo haba noqoto haddii doonto maxaa loola jeedaa khamrada la xushmaynayo macnaheedu maxay tahay khamrada la xushmaynayo waxaa loo yaqaanaa hiya maa cusira waa khamradii loo qasay biqasdi alkhalliyati in biyo dhanaan laga dhigto ayuu qofku u qasay markii hore u qasayay laakiin uu uguma talogelin inay khamro noqoto qofku markuu yacni biyahan iyo waxaan isku walaaqayay isku derderayay maadooyinka iyo canaasirta khamradu ay ka kooban tahay markuu isku derderayuu qasayay niyadu isagu qasayay maxay ahayd biqasdi alkhalliya biyo khalaha kuu noqda saasuu islahaa laakiin khamro ulama jeedo wahiya maa cusira biqasdi alkhalliyati ow laa biqasdin ama biyaha uu iska qasayee qasadka ma lahayn taasaa waxaa la yidhaha khamra muxtarama khamro la xushmeeyo niyadda uu ka lahaa aysan khamro qasid ahayn walow noocaasba ha noqdee waa nijaas walow noocaasba ha noqotee nijaas wey والنبيد نبيدكي هذا مركا كتبت فقه وإليهين خمرة مركا كنت عريفيين وإراهين وهو المتخذ من عصير العنب ولو محترمة وحيولا جيدان حلية كتبتا لقرية أي خمرة وحلقة سمين جري عصير العنب لكن هدي عصير العنب أن لقى سمين تصالحان هذا وحلقة سمين maadooyin kale ayaa hadda laga sameeya soomaalida qaarkoodba ay ka samaystaan oo casiirulcinab aan ahayn maadooyinkaa waxaa ka mid a yacni raashinkan gelnayda ah oo la qamiiriyaa ka mid a caanaha geeloo aada loo qamiiriyey ayaa ka mid a iyo canaasir iyo maadooyin kaleo ay ku dardaraan oo iyagu ay yaqaanaan kullu cunsur oo laga sameeyo marba haddii shaygii aada walaaqday maandooriyaba hadduu yahay fa huwa khamr waa khamr caano geel ka samayso yacni qamadi ka samee galley la qamiiriyey ka samee cajiin la qamiiriyey ka samee ayu cunsur oo laga sameeyo ricaayatu sharci huwa aliskaar sharciga waxaa halbeeg u ah maandooriye maya caqligii waxaani ma qaadayaan bis sharcigu ma fiirinayo musamayaadka iyo mawaadda laga sameeyey iyo magaca aada u bixisay adugu magacaad u bixisay ama afyuun u bixi ama xashiisho u bixi waxaad doonto magacaad doonto u bixi haddiiba shayga iskaarba uu samaynayo oo qofka caqligiiba uu ka zuulinayo waa khamr noocuu doona ha noqdo walow muxtarama haba noqoto khamro la ixtiraamay waalnabiidu nabiidkii isaguna waa nijaas nabiidka waxaa weeye waa shay khamro ah laakiin nooc kalea isagana laga sameeyaa وهو المتخذ من عصير نحو الزبيب waxaa laga sameeyaa zabiibka biyihiisoo la qasay zabiibka biyihiisoo la qasay ayaa isagana laga sameeyaa waa khamroo kale wey waa lilijmaaci fi اlkhamri inuu khamro yahay ijmaacu walilأxaadiisi الصaxiixati الsariixati fii gayriha axaadiis haddana saxiixa oo ku cad ayaa ku soo aroortay fii gayriha taa waxaa zabiibka laga sameeyey waxaan ahayn axaadiis kale ku soo aroortay oo mawaad kale xataa haddii laga sameeyo in lagu tilmaamayo nabiid ah wاlkalbu eygigu afraadda nijaasaadka waxaa ka mid a eyga nijaas wey walow mucallaman ey buu haba noqdo ey la tababaray ey wax la baray oo la tababaray oo anshax loo yeelayba ha noqdo hadduu doonee nijaas wey waa lima saxa wixii ka ansaxay min amrihi nabiga salى اllahu عalayhi wasalam amarkiisii bitasbiici min wuluuqihi weelka uu afka geliyo toddoba goor in la mayro ayuu sheegay nabigu salى اllahu عalayh wasalam wa biiraaqati maa walaqa fiihi wixii uu afka geliyey in la daadiyana wuu amray nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waa xadiiskii sheekhu wuxuu ishaaray imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo dahuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yaksilahu sabca maraatin uulaahuna bituraaq uu yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam wاlkhinziiru doofaarkii wey afraadda nijaasaadka waxaa ka mid a bahalkan khinziirka doofaarka leh liannahu aswa'u xaalan min alkalbi eygii isagaaba ka xunba eygii isaga xaaladdiisu ay ka xun tahay id laa yuqtanaa isaga lama kaydaysan karo bixaalin oo isaga yacni marna ma bannaana khinziir inaad tidhahdo xataa doofaarka guriga ii waardiye ma ansaxayso mana bannaano eeyaha qaaraaba la dhihi karaa guriga ha kuu waardiyeeyo beerta ha kuu waardiyeeyo ariga ha kuu waardiyeeyo ha lagu ugaarto sagaarada iisoo qabadhe eeyahaas waaba ikhtinaha waa ku bannaan yahay haddii la tababaro amaa khinsiira boqol goor haddii aad tababartid isaga ikhtinuhu kuma bannaano inaad tidhaaho beeru ii waardiye beerta isagaaba kaa cunaya muxuu wax waardiyeyaa waalkhinsiiru khinsiirkii wamaa iladii kii waya tawallada ka dhashay min axadihimaa eyga iyo doofaarka midkood wixii ka dhashana isaguna waa nijaas wey maca xayawaanin daahirin walow aadamiya xayawaan daahiraba ha ka dhalo bini aadanba ha ka dhalo hadduu doono takliiban linnajis waxaa xoogga la saari oo la qaalib yeeli dhinaca nijaasada dhinaca nijaasada waalmeytatu baktigii wey nijaasada waxaa ka mid ah wixii baktiyey waa nijaas wey bijamiici ajzaa'iha cijiyaheedii maqaarkeedii dhogorteedii jirkeedii wixii baktiyey kulli nijaas waalmeytatu wixii baktiyey ila alaadamiya ruuxa bini aadamka ma ahan bini aadamka isaga korkiisi nijaas ma ahan xataa hadduu dhinto bini aadamka meytadiisii hadduu dhinto isagu waa iska daahir ilaa wax fadalaada inay ka yimaadaan maahan fadalaad haddii ka yimaadaan matag iyo dhiig iyo kaadi iyo saxaro iyo hadday ka yimaadaan waa gooni laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa jirka bini aadamka hadduu dhinto iyo hadduu nool yahaba waa daahir lianna waxaa saxiix noqday nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa meyitan qofka muuminka ahi ma nijaasoobo hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto walidaalika shaarixa wuxuu kugu daray walow kaafira gaalba ha noqdo hadduu doono dee gaalkii naftiisii saxaradiisii iyo kaadidiisa iyo fadalaadkiisa nijaasa mooye korkiisu nijaas ma ahan ilaa wax fadalaada oo nijaasa inuu istaabsiiyo mooye korkiisu nijaas ma ahan waalmeytatu baktigiina waa nijaas ila alaadamiya qofka bini aadamkaa meydkiisa ma ahan waasamaka mallayga meydkiisii ma ahan waljaraada ayaxa meydkiisii ma ahan saddexdaa iyagu hadday dhintaan korkoodu daahir waa lilkhabari saxiix waxaa u daliila xadiiskii saxiixa ahaa uxilla lanaa meytataani wa damaani waxaa xalaal naloo kaga dhiguu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam laba meyd iyo laba dhiig assamaku malaygii iyo waljaraadu ayaxi hadday dhintaan goorac uma baahno ha la iska cuni waalkabidu beerkii iyo wadixaalu iyo beerka yarihii waa laba dhiig oo xalaal haddana ah xalaal wadamu dhiiggii nijaasaadka waxaa ka mid a dhiiggii dhiiggu waa nijaaso xayawaanka noocuu doonaba ha ka yimaado dhiiggu nijaaso waalqayxu malaxdii malaxdii iyaduna nijaaso waalqay-u matagii matagii isaguna waa nijaas warawthu digadii iyaduna nijaas wey walow rawtha alxayawaani اlma'kuul xayawaanka xataa hilibkiisa la cuno digadiisa xataa nijaas wey xayawaanka hilibkiisa la cunayo oo caanihiisa la cabayo digadiisii xataa nijaas wey calaa madhabi alimaam الshaafiعi raximah اllahu tacaala lannahu xadiis waxaa jiray imaamu اlbukhaari oo saxiixiisa ku wariyey oo nabiga salى اllahu عalayhi wasalam jii'a bixajarayni wa rawhin nabiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa loo keenay laba dhagax iyo digo isagoo nabigu astinjoonaya salى اllahu عalayh wasalam ayaa laba dhagax iyo waxaa loo keenay iyo digo nabiga salى اllahu عalayh wasalam faakhada alxajarayn xadiiskii bukhaariga labadii dhagaxuu qaatay nabiga salى اllahu عalayh wasalam waradda rawha digadiina waa iska celiyey nabiga salى اllahu عalayh wasalam faqaala inahu riksun inahu riksun bilkaafi rijsun maa riksun faqaala inahu riksun nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi waa nijaas degadu nijaas weeye iga wadu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam warawthu digadii wey walbowlu kaadidii wey kaadidu iyaduna waa nijaas wey xayawaanka noocuu doonaba ha ka timaado nijaas wey walmadyu madyigiiw biyaha madyiga la yidhaha isaguna nijaas wey waa lilamri biqasli dakari ay ra'sihi minhu waxaa ila axaadiis fara badan wuxuu ku amray nabigu salى اllahu عalayhi wasalam in cawrada ninka laga mayro biyahaas hadday yimaadaan cawrada ninka inuu mayro inay waajibtahay lannu nijaas wey nijaas wey waa laga astajoon wuxuu ku yidhi sheekhu wahuwa madyigu maa-un waa biyo asfaru ee casuur casuurla biyo casuur lew oo raqiiqun jiracsan haaliban sida haalibka ah yakhruju biyahaas wuxuu soo baxaa cinda hawaraani shahwa shahwada ninku markay kacdo ayay yimaadaan wayashtariku fiihi biyahana waxaa shirko ku ah alrajulu waalmara haweenkana waa ka yimaadaan nimankana waa ka yimaadaan haaliban waxayna yimaadaan markii qofka shahwadiisu dareenkiisu uu kaco ayaa biyahaas imanaya waa biyo ka duwan biyihii shahwada ama manida ka duwan biyahaasi marka nijaaso nijaaso walwadyu wadyigii isaguna nijaaso wadyiga isagana maxaa la yidhaha wahuwa maaun abyadu waa biyo cad hakhiinun ee adag biyo culus wey oo cad haaliban yakhruju wuxuu soo baxaa caqiba albawli kaadida ciribteed qofku markuu kaadshay ayaa biyahaas yimaadaan sida haalibkaa kaadida mar walbaba lama socdo mar walba lama socdo oo mar maruu iman biyahaas wadiyaa la yidhaha iyaguna nijaasa walmaau biyihiiyaa nijaasada ka mid ah biyahaasoo almutagayiru ee isbedelay biyahaasoo asaa'ilu ee ka shubmaya min fami naa'imi qofka hurdaya afkiisa qofka hurdaya biyaha dareerka ka socda nijaas wey dareerkaas waxaa loo kala qaaday laba mas'alo dareerka afkaaga ka yimid waxaa loo kala qaaday laba mas'alo in lam yakun mutagayiran fa huwa daahir dareerka afkaaga ka yimid hadduusan wax isbedela lahayn ur iyo waxba hadduusan lahayn waa daahir dareerka afkaaga ka yimid laakiin sheekhu wuxuu ka hadlay waa mas'alada labaadoo almaau اlmutagayir fain kaana mutagayiran fahuwa najis dhareerka afkaaga ka imanaya hadduu isbedel uu ku jiro uu soo urayo soo shiirayo shir aad dareemaysid uu ku jiro markaa muxuu noqonaa kalqayi matagiyoo kale matagiyoo kaleu noqono nijaaso marba hadduu yani isbedel uu ku jiro in taxaqaqa kownuhu min almacidati hadduu xaqiiqo noqdo inuu caloosha ka yimid bikhilaafi hayrihi hadduusan caloosha ka imanin oo meelo soka uu ka yimid khilaafsan laakina alowlaa sida habboon gaslu maa yaxtamilu kownuhu minha wixiiba ay suurtagal tahay in calooshaba uu ka yimidba suurtagal hadday tahay in la mayro oo layska dhaqaa habboon walow ibtuliya bilawali kan hore haddii lagu imtixaano shaksun shaksi kan hore muxuu ula jeedaa sheekhu waa almaau lmutagayir kii nijaasadahayo isbedelayo dhareerkii urayay shaksun haddii shaksi lagu imtixaano ilaa dad waxaa jira mar walbaba dhareerkooda uu caloosha ka imanayo mar walbaba uu urayo dad saasaa jira cufiya canhu waa la iska cafin waa mimaa camat bihi اlbalwa yaعni shaygu marba hadduu qofka camimo oo xaalad walba uu taagan yahay ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi cafiyaa laga dhigo haddii qofka lagu ebtileeyo wa maniyu اlkelbi eyga manidiisii nijaasow walkhinziiri doofaarka manidiisiina nijaasow wa maniyu lmutawallidi min axadihimaa ey iyo doofaar midkood kii ka dhashay manidiisii wixii iyagu ay dhalaan manidoodii iyaduna nijaasu walabanu maa laa yu'kalu laxmuhu ila alaadamiy marka waxaa laga soo reebay maniyu lkelbi waalkhinziir eyga iyo doofaarka manidoodii ayuu sheekhu ka hadlay iyo wixii iyagu ay sii dhalaan xayawaanaadka kale manidooduna maxay noqon xayawaanaadka kale manidooda waa daahir liannahu aslu xayawaanin daahir lanna xayawaanaadka kale manidooda waa xayawaan daahira asalkoodii wey xataa hayru lma'kuul xayawaanka aan hilibkooda la cunin dameerkii oo kale manidiisii waa daahir liannahu isagii naftiisaaba daahira somaha korkiisa wixii asalkiisana waa daahir oo manidii ah oo isagu uu ka yimid laakiin manida nijaasa waxaa ka jirta maniyu اlkelbi wاlkhinsiir eyga iyo doofaarka manidoodu waa nijaas leannu asalkoodi yaaba nijaasa asalkuna waa nijaas farcuna waa nijaas walabanu maa iyo ladiikii caanihiisii ayaa nijaasa laa yu'kalu laxmuhu hilibkiisa aan la cunayn wixii hilibkiisaba aan la cunin caanihiisu nijaasu tusaale ahaan dameerta oo kale dameerka hadda caanihiisa ilaa hilibkiisa lama cuno caanihiisuna waa sidoo kale nijaas wey caanihiisiina nijaas wey marba haddii xayawaanka hilibkiisa aan la cunayn caanihiisu nijaas wey ila alaadamiya caanaha bini aadamka maana amaa qofka bini aadamka ah caanaha ka imanaya waa daahir maca daalika hilibkiisana lama cuno bini aadamkii hilibkiisii lama cuno caanihiisina waa daahir maxaan ka soo reebaynaa qaacidadii ahayd wax walboo hilibkiisa aan la cunin caanihiisa waa nijaasaan niri ilaa bini aadamka mahane ilaa bini aadamka mahane wa amaa maniyu lxayawaan xayawaanka kale manidiisii xayawaankaasoo hayri اlkelbi wاlkhinsiir ey iyo doofaar aan ahayn wamaa iladii kii aan ahayn tawallada ka dhashay min axadihimaa ey iyo doofaar midkoodii wixii ka dhashay aan ahayn manidoodii iyo walcalaqatu xinjirtii oo asalka bini aadamka ah bini aadamku markuu yacni maraaxisha abuuristiisa uu soo maray wuxuu ahaa dhibac biyaa ka bacdi waa isbedelay xinjiruu noqday xinjirtu waa aslu ibni aadam bini aadamka abuuristiisii marxaladii uu soo maray iyo walmudqatu cadkii hilibka ahaa oo isaguna aslu bani aadam loola jeedo bini aadamku markuu xinjir noqdo cad hilibuu haddana isku bedelaa afartan maalmood ka bacdi markuu yacni riximka ilmogaleenka hooyadii markuu ku jiro afartan maalmood ka bacdi cad hilibuu isku bedelay marka cadkaa hilibkaa iyo xinjirtaas iyo wa ruduubatu lfarji cawrada haweenka qoyaankiisa haweenka cawradooda dhididka iyo qoyaanka cawradooda ay samaynayso waxaasoo dhan fa daahiraata kulli intaas la soo sheega wada daahir waa imise masalo waanu soo sheegnay kuwa daahirka ah waxaanu soo sheegnay maniyu lxayawaan hayri اlkelbi wاlkhinsiir xayawaanka aan ey iyo doofaar ahayn manidoodii fa daahiraatu waa daahir taasi masalo wey waalcalaqatu xinjirta oo asalka bini aadamka ah fa daahir iyaduna iyaduna waa daahir leanna waa asal bini aadam waalmudqatu cadka hilibka ah oo asalkii bini aadamka ah fa daahiraatun iyaduna waa daahir wa ruduubatu lfarji haweenka farjigooda farjiga qoyaankiisa waa caraquhu way waa dhididka dhididka uu samaynayo yacni farjiga haweenka fa daahiraat isaguna intaasoo mas'alaba daahir wa ruduubatu lfarji marka ruduubatu lfarji maxaa loola jeedaa mas'alada ruduubatu lfarji waa la kala qaaday waxaa loo kala qaaday farjigan qoyaankiisu hadduu ka yimid ruduuba khaarija min albaatin haddii qoyaankan farjigan saaran uu yahay dareeraa ka yimid meel fog waa nijaaso matalan waxaa ka mid a xaaladaha haweenku ay jiran yihiin xaaladaha haweenku ay jiran yihiin oo infectionku uu hayo markaas infectionku wuxuu ka imanaa meel foguu ka imaanaa biyaha infectionka iyo dheecaanka meel foguu ka imaana kaasi daahir maaha nijaas wey waa sidii kaadidii oo kale oo haweenayda markii dharka uu ka gaaro ama cawrada uu ka yimaado waa in iska maysho nijaas wey laakiin masaladan sheekhu uu ka hadlayo rudubat اlfarji waa gayri اlkhaarijati min albaaطin waa qoyaanka farjigu hadduusan ka imaan gudaha fog amaa gudaha fog hadduu ka yimaado nijaas waayo waa sida kaadidii oo kale laakiin wixii meelahan soka ka yimid waxaa lagu xambaari dhidid uu samaynayo farjigu farjiga dhididkiisii wey iyo caraqiisii wey wاljuزءu qaybta juskaasoo almunfasilu ee ka soo soocmay min alxayawaan xayawaanka juskii ka soocmay ka soocmay maxaa loola jeedaa yacni ka soo go-ay wey cad hilib ah oo xayawaan ka soo go-ay ka meytati meytati alxayawaan xayawaankaas meytadiisii ayuu cadkaas hilibka ahi la mid yahay dahaaratan wa najaasa xagga dahaarada iyo xagga nijaasada ayuu la mid yahay oo ujeeddada laga leeyahay maxay tahy tusaale ahaan neefaad qashay dabiixa sharciya gowrac sharciyaad neefka ku samaysay gowrac sharci ah ayaad ku samaysay cad hiliba ayaad ka soo goosatay cadkaa hilibka ah waad cuni kartaa waa daahir daahir laakiin neefkii asagoo nool asagoo nool ayaad maalan wankii baridii ka soo goosatay wankii weli ma dhiman waa nool nijaas wey nijaas wey neefkiiyo nool haddaad baridii ka soo geysatay waa nijaas wey lama ogola waljuzu juska juskaasoo almunfasilu ka soo soocmay oo ka soo soocmay min alxayawaani xayawaanka xaggiisa ka soo go-ay ka meytatihi xayawaanka meytadiisuu la mid yahay meytadii hadday daahir tahay cadkii aad ka goosatana muxuu noqonaa daahir meytadii hadday nijaas ahayd cadkii aad ka goosatana muxuu noqonaa nijaas saasaa loola jeeda ujeeddada saas wey oo maalan hadda xayawaankan wankiioo nool barida haddaad ka goosato oo wanku hadduu meyte noqon lahayo oo bakti noqon lahaa barida aad ka goosato maxay noqon lahayd nijaasi noqon lahayd barida iyaduna nijaas wey wاljuزu juska juskaasoo almunfasilu ka soo soocmay min alxayawaani xayawaanka ka soo soocmay ka meytatihi meytadiisii uu la mid yahay laakiin waxaa kaloo la mid a iyaduna cagsigeedii ah malaygii ayaad cad ka goosatay oo malayga meytadiisi maxay ahaan jirta daahir ahaan jirta somaha cadkan aad ka goosatana waa daahir isagu waa sidaas xayawaan walba waxaad ku xambaari meytadiisu say ahaan lahayd ayaad ku xambaari ilaa shacra اlma'kuuli neefka la cunayo tintiisii ma ahane wa riishahu riisha alma'kuul neefka la cunayo baalkiisii ma ahane shimbiraha la cuno baalkoodii ma ahane wa suufahu suufa alma'kuul neefka la cunayo suufkiisii waa wabarahu iyo dhogortiisii ma ahane suufka iyo dhogorta iyo baalasha shimbiraha la cuno baalashooda iyo fa daahiraatun waxaasoo dhan waa daahiru kuleeyay oo waxaanu ka soo reebi qaacidadii hadda ayaa masaa'ilkan laga soo reebay qaacidadii hadda maxaanu soo marnay wاljuزء اlmunfasilu min alxayawaani ka meytati xayawaanka juska laga soo gooyey wuxuu la mid yahay meytadiisii ayaanu niri waxaa laga soo reebay neefka la cunayo tintiisii dhogortiisii oo maalan hadda yani ida waxaa jira dibadaha oo kale yani waddamada qaarkood ay dhaqdaan oo dhogortooda ama yani sidii suuf oo kale ay aada u dhaadheer tahay oo go-yaalka shaalkaa iyo laga sameeyaa jira suufkaas marka haddii laga gurto idaha suuf kale haddii laga gurto daahir wey daahir wey suufka haddii laga gurto leanna suufkan waa xayawaankii korkiisiiyuu ka mid yahay wixii fadalaada waa gooni oo kaadi iyo wixii ku yaalla waa gooni kuwaas laakiin waxaa laga hadlayo waa aslu suuf waa daahir wey suufka xayawaanka laga guranayo oo laga soo samaynayo shaaladka laga samaynayo kuwaasi daahir wey oo waxaanu ka soo reebaynaa qaacidadii aanu lehaynay wاljuزء اlmunfasilu min alxayawaani ka meytati hadda haddii neefkan yani uu dhiman lahaa neefkan hadduu dhiman lahaa muxuu noqon lahaa iska baktin lahaa si on la goorico xataa tintu dhogorta xataa waxay noqon lahayd nijaas soo maahayn waad ka soo reebiyo haddii asagoo nool dhogorta aanu ka goosanno dhogortaas waa noo daahir daahir wey dhogorta fa daahiraatun ashyaadaasi daahir wey wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu sharaxa shardi uga dhigay suufka iyo laga guranayo xoolaha waa daahir marka la leeyahay idaa lam tuclam haddaan la ogaanin ibaanatuhu in laga jaray suufkaas bacda mowtih neefku markuu dhintay kabacdi haddaan suufka laga goyn waa shardi amaa neefkii oo dhintay oo baktiyey neefka idahaa soo baktiyey haddaad tidhaad dhogortan ka guranaa ka war nijaas wey markaas nijaas wey dhogortan markay daahir tahay bishardi neefkiioo nool waa in laga jaro markay daahir tahay walaa yadhuru shay-un shay ma daahir noqdo shaygaasoo mina najaasaati najaasaadka ka mid a ilaa alaaatu ashyaa saddex shay mahan wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala najaasaad daahir noqon kara waxaa ka jira saddex shay alkhamru khamradii khamradaasoo maca inaa'ihaa weelkeeda micigeeda ahaatay idaa waqtigii khamradu daahir noqon saarad khamradu ay ahaato khallan biyo dhanaan ah markay isku beddesho binafsihaa nafteedana ay khalku noqoto bilaa musaaxabati cayn saddex shay ayuu sheekhu inoo sheegay oo najaasaadka daahir ka noqonaya saddexdaa shay waxaa ugu horeeya khamrada macal weelkeedu daahiray noqonayo oo hab waxaa jiray usluub khamradu ay daahir ku noqon karto habkaasi waxaa weeye khamradii sidii meesha ay isaga tiilay ay khal isku beddeshay biyo dhanaan oo khala ay isku beddeshay iyadii biyihan dhanaanka ah oo asalkiisu khamro ahaa waa daahir weelkiina waa daahir weelkii ay ku jirtana daahir binafsihaa la yidhi maxaa baxay iyada nafsadeeda waa inay isbeddesho waxaa baxay haddii shay aad ku riddo basal iyo waxyaalo kulul oo xiriifa muufo kulul iyo ayaad ku ridday deg degay khamradii isku bedeli haddii muufo kulul iyo basal iyo lagu rido deg degay isku bedeli yacni khamradiioo biyo dhanaanay hore ka noqon waa nijaas marka adigaa qasbay oo dirqiyey adigaa khasbay leanna waxaan aad ku ridday basasha ama muufada kulul ood ku ridday horta markaad ku ridaysay meesha ay ku dhacaysahay sow nijaas maa khamro ma ah de meesha ay ku dhacayso waa khamro muufadii saasay ku nijaasowday khamradiina weli nijaas ah wixii dhammaa isla nijaasoobay qaybta labaad waljildu maqaarkii wey maqaarkaasoo almutanajisu ku nijaasoobay bilmowti bisababi ilmowt dhimasho sababteed ku nijaasoobay waa maqaar aan ewel nijaas noqon lahayn ilaa dhimashadan maahan si kale kuma nijaasoobay muxuu yahay maqaarkaas waa maqaarka xayawaanaadka daahirka ah kullu xayawaanin daahir xayawaan kastoo daahira maqaarkiisii wey waa geelii arigii loodii bahalkan shabeelkii heramcadkii kulli ilaa waa daahir xayawaanaadka waxaan ey ahayn ama doofaar aan ahayn waxaan soo marnay korkooda inuu daahiriyo marka waxaan ey iyo doofaar ahayn maqaarkoodii daahiruu noqon karaa ey iyo doofaar waxaan ahayn maqaarkoodii muxuu ku daahir noqon karaa yadhuru wuxuu ku daahir noqdaahu ku yihi sheekhu maqaarkaas bidabqi saafigarayn haddii la magdiyeeyo maqaarada saafigarayn daahiruhu daahiru ljildi maqaarkaas muuqaalkiisii ayaa daahir noqonaya wa baadinuhu baadinu ljildi maqaarka meeshiisa qarsoonna daahiray noqon masaladan sheekhu wuxuu ula jeedaa waa masalat اljuluud masأlaة اljuluud masalada maqaarada maqaar sinaba aan ku daahir noqon karin waxaa ka jira eyga iyo doofaarka maqaarkiisa laa yadhuru abadan weligii ma daahir noqdo ey iyo doofaar maqaarkooda amaa wixii ka soo haray ey iyo doofaar wixii ka soo haray maqaarkooda wuxuu ku daahir noqon karaa dabqi in lagu sameeyo dabqi maxaa loola jeedaa yani saafigaraynta saafigaraynta waxaa weeye waa nascu اlfuduulaati min aljildi waxyaalaha uraya oo qarmoonoo xayrta iyo waxyaalaha malaxda iyo wixii cad hilib oo meesha ku dhegan iyo waxaasoo dhan oo laga saafi garayo aalaa jirta aalatu dabqi la yidhaha yacni qalab waxaa jira lagu magdiyeeyo waa geedaha qaybo ka mida geedaha qaybo ka mida ayaa lagu magdiyeeyaa maqaarada maqaarkaa marka haddii la magdiyeeyo waxyaalaha qurmaya iyo waxaasoo dhan ay ka baaba'aan daahiru noqon waa lagu tukan karaa bacda algasli markii la dhaqo kabacdi markii la maqdiyeeyo kabacdi ayaa la dhaqi waana ku dukanay waa maro daahir oo kale daahiruhu ayaa ma- yani daahir noqonaya daahir اljildi maqaarka muuqaalkiisii wa baatinuhu baatin اljildi iyo maqaarkaas gudihiisii baatinkiisii labadaba daahir maxaa loola jeedaa daahir iyo baatin maqaarka muuqaalkiisa muuqaalka iyo baatinka maxaa loola jeeda daahirka waxaa la yidhaha maa laaqaahu addibaaqu waa sida shaarixu uu kugu tacriifiyey maa laaqaahu addibaaqu waa wixii wax magdiyeynayey oo qalabkii wax lagu magdiyeynayey wixii la kulmay wey hadday caleemo ahaayeen hadday dhir ahaayeen oo lagu xoqayay maqaarka wixii la kulmoo taabtay wixii lagu saafigarinayay maqaarka qaybta taabatay daahiruljildiyaa la yidhaha waa maqaarka muuqaalkiisi wey baatinkana maxaa loola jeedaa baatinuljildi maa lam yulaaqihi waa dhirtii wax lagu magdiyeynayey wixii dhirtu aysanba gaarin wey dhirtii waxaysan gaarin wey walidaalika marka dhirtu waxaysan gaarin la yidhi halkaa waxaad ka fahmi qaybtan hadda kore oo dhirtu ay taabatay lacalla haddii maqaarkii muddo dheer inta la isticmaalo maqaarkii kore uu fiiqmo oo dhirtu ay taabatay maxaa soo baxay baatinkiyaa soo baxay soo maaha baatinkaasi waa daahir daahir wey leanna wuxuu soo geli baatinuljildi jildiga baatinkiisa leannahu aaladii xiriifka ama aalatu dibaaq qaybtan lama kulmin maca daalika waana daahir saasaa loola jeeda waxaa soo haray garanay maqaarkan waxaanu nidhi saafigaraynta wixii ayuu la kulmay aalada iyo dhirtu waa daahiruljildi baatinkana waxaanu nidhi lacalla haddii la fiiqo maqaarka waxa soo baxayana waa daahir oo waa lagu tukan karaa see la yeelay yacni tinta oo maqaarka korkiisa saaran ilaa neefku tinu lahaa tintaas xukunkeedu maxay noqon imaamu nawowi raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay wayucfaa can qaliili الshacri tintu hadday yar tahay dhogartaa yani ku soo gaaraysa mararka qaar hadday qaliil tahay waa la cafin ama imaamu subki oo aimada shaaficiyada ka mida isagu wuxuu leeyahay wالshacru nafsuhu طaahiru xamla calىa ظaahiri اljildi wa baatinihi subki asagu wuxuu leeyahay maqaarkan yani tinta kor saaran isaga naftiisa waa daahir iyadoo lagu xambaarayo maqaarka gudihiisii oo magdayntu aysan gaarin ayaa lagu xambaarayo u leeyahay imaamu subki oo wuxuu iftooday isagu shacarkuna inuu daahir noqonayo wamaa saara xayawaanan wamaa iladii kii weye qaybta saddexaad oo nijaasaadka ahee daahir noqon kara saara noqday xayawaanan wixii xayawaan meesha ka dhashay noqday kal meytati baktigii oo kale meytadii waxaanu soo marnay inay nijaas tahay idaa saarat meytadu hadday ahaato duudan tixiri neefkii baktiga ahaa tixiriyaa ka dhashay nijaasadii tixirigaa meesha ka dhashay muxuu la mid yahay qaacidadii wuxuu soo geli alxayawaanaatu kulluhaa daahira ila alkalba waalkhinsiir xayawaanaadka kulligood waa wada daahir intaan ey iyo doofaarka ay tixrigani marka daahir nijaasabaha ka dhasha dad waa lixuduudi alxayaati maxaa yeelay nolol ayaa isaga ku soo darisay waa wax nool wahuwa wain lam yakun mutawalidan minha yuusanba ka dhalan hadduu doono laakinahu mutawalidun tixrigu wuxuu ka dhashay min cufuunaatiha nijaasada qurunkeedii qurunkeediiu ka dhashay wahiya cufuunaadka qurunkuna najisatu nijaaso waxaa qurunkaahu ka dhex dhashay laakiin isagii muxuu noqday xayawaan caadi uu noqdo nool maadaama uu nool yahay wuxuu la mid noqday waalxayawaanaatu kulluhaa daahira ila alkalba waalkhinsiir halkaasuu soo geliy faslun haadaa kani faasilu mid wax kala saara fii isaalati najaasa nijaasada habka loo zuuliyo ayuu u fasal yahay idaa tanajasa shay-un shay hadduu nijaasoobo bimulaaqaati kalbin bisababi mulaaqaati kalbin ey la kulmidiisa sababtiisa hadduu shay ku nijaasoobo aw farcihi farci اlkelbi ama eyga farciisa faraca la kulmidiisii hadduu shay uu ku nijaasoobo maca aruduubati qoyaan micigiisana uu ku nijaasoobo ruduubadaasoo fii axadihimaa labada shay oo kulmay midkood ahaatay gusila waa la dhaqi shaygaa nijaasoobay oo eyga ama doofaarka ku nijaasoobay sabcan toddoba goor ayaa la dhaqi maca masji ixdaahunna toddobadaa goor mid ka mida ku qasidooda micigooda la dhaqiyoo bituraabi caro mid ka mida lagu qasay caradaasoo addahuuri ee wax dahirin badan oo macnaa daahir ah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala habka nijaasaadka loo mayro ayuu ka hadli wuxuu ku leeyahay shay hadduu nijaasoobo bimulaaqaati kelbin aw farcihi ey ama farciisa la kulmidiisa wakada alkhinsiir doofaarkiina waa la mid nijaasa muqalladoo dhan waa isku xugun gusila maca ruduubati qoyaan micigiisa uu la kulmo oo fii axadihimaa labada shay midaa qoyanaa ama eygaa qoyanaa ama maradaadaa qoyanayd eygu wuu qalalnaaye maradaadaa qoyanayd ama jirhkaaga gusila waa la dhaqi shaygaas eygu uu la kulmay sabcan toddoba goor ayaa la dhaqi toddobadaa goor in la dhaqo waajib wey weliba toddobada goor marka la mayrayo oo toddobada goor la xisaabayo waa bacda zawaali alcayn nijaasada caynteedii markaad zuulisay ka bacdi ayaa toddobada la xisaabay nijaasadii markii la zuuli maalan nijaasadii saad u xoqaysay oo nijaasadii eygii doofaarkii aad u xoqaysay u xoqaysay shan goor ayay kugu dhammaatay nijaasada xoqideedii ood ku zuulisay shantaa goor maxaan ka xisaabaynaa maratan waaxida saasaa loo xisaabaya wasila sabcan maca masdi ixdaahunna toddobadaas mid ka mida ku qasidooda micigooda bituraabi dahuur caro daahira waa in toddobada mid ka mida in lagu qaso waajib weliba carada daahirka ah waajib weeyo saabuun iyo yacnii waxyaalo kale looma isticmaali karo carada haddii la daayo oo tiraahdo caradii waan iska dhaafay oo saabuuno iyo waxbaa soo baxay suurtagal ma ah ma lagaa yeelayo sharcigu wuxuu ku soo arooray turaab axaadiista nabiga sala allahu calayh wasalam walafdalu midka fadli badan laakiin shayga marka la leeyahay yacnii toddoba gooraa la mayri carana waa lagu qasi marka la leeyahay waxa nijaasoobay waa haddaysan carada nafteeda ahayn ama eygii meel caraa hadduu ku kaadiyo caradaa toddoba gooraa la mayri laakiin caro kale ma lagu dul shubay an waaba caro iyadiiaba caro wadataba iyadiiaba caro wadata caro iyadaa wadata marka tadriib ma jiro walaa yajibu turaab fii tadhiiri ardin turaabiyatin lidalika shaarix wuxuu ku leeyahay yani caradu waajib kuma aha fii tadhiiri ardin turaabiya dhul caro ah marka la dahirayo caradu waajib ma aha id laa macna wax macnaaho ka soo kordhaya ma jiraan litatriibi turaab caro in lasii careeyo macno ka soo kordhaya ma jiraan walafdalu midka fadliga badan an yakuuna ay ilmasju qasida masju turaab carada qasideedu inuu ahaataa fiican fi luulaa fi lmarati اluulaa toddobada goor markaad nijaasada eygeed doofaarka aad dhaqaysid marka horaa fiican inaa carada ku darto uma fii hayri اlakhiira fii hayri اlmarati اlakhiira marka ugu dambaysa hayrkiis ayaa ku xiga marka ugu dambaysa hayrkiisa ku xiga maxaa loola jeedaa carada waxaa ugu fiican marka ugu horaysa inaad ku darto haddaad weyso taas waxaa ku xiga marka labaad waxaa ku xiga marka saddexaad midda dambaa un ugu liidato meesha marka ugu dambaysa dhaqidda ugu dambaysa inaad carada ku darto taasaa ugu liidata waa laga fiican yahay waxaa ka fiican marka hore marka labaad saddexaad afaraad shanaad walkhinsiiru doofaarkuna kalkalbi isaguna eyguu la mid yahay inta aan soo sheegnoo dhan ayuu kula mid yahay wamaa iladii kii tanajasa nijaasoobay bibowli sabiyin sakiirka kaadidiisa wixii ku nijaasoobay sakiirkaasoo lam yadcam aan quudan ilaa labana caana maahane yundaxu waa la firfirdhiyaa shaygaa nijaasoobay biyaa lagu firfirdhin wuxuu ka hadli sheekha sakiirka wiilka sakiirka ah hadduu yacnii shay kaadidiisa uu ku nijaasoobo sakiirka waxaa shardi ah lam yadcam aan quudan ilaa laba an yakuuna qabla alxowleyn waa shardi horta inuusan laba sano gaarin wiilku waa shardi caano maahana wax kale inuusan dhadhaminna waa shardi labadaa shardi haddii la helo yundaxu biyaa laysaga rushayn meeshii uu nijaasayey kaadidiisi ay gaarteen biyaa lagu rushayn laakiin waxaa laga hadlaya waa kaadidiisa bis amaa matagiisa saxaradiisa dhiiggiisa dadka waaweynuu la mid yahay dadka waaweyn ayuu la mid yahay waxaa laga hadlay waxaa weeye waa qadiyaة اlbawli faqad qadiyada kaadida bis waxaa laga hadlaya lam yadcam ila labana caano maahana wax kale aan quudan yundaxu waa la rusheeyaa waa la firfirdhiyaa laakiin marka lagu leeyahay sidaas oo kale wixii ikhtiyaad ah oo quud ah ayaa la diidi mooye sharabo oo kaleo daawo uu u qaatay caruurka yarka ahaa dhib ma laha weli kaadidiisi waa la rushay sharabo oo kale ama malab oo kale oo afka loogu tiray ilaa cunto laguma tilmaamo waxaasoo dhan daawow wamaa iladii kii tanajasa nijaasoobay bigayri daalika almadkuur waxaas la soo sheegay wax aan ahayn oo imisaan soo sheegnay annajaasatu almuqallada iyo annajaasatu almukhafafa labadaasaan ka soo hadalnay nijaasadii yacni eygii doofaarka muqallada leh iyo nijaasadii mukhafafada aho nijaasatu asabiy labadaa nijaaso wixii aan ahayn wajabat isaalatu caynihi shaygaas aragtidiisa zuulintiisa waa waajib wa dacmihi shaygaa dhadhankiisa dhadhankaa zuulintiisuna waa waajib wa isaalatu lownihi shaygaa midabkiisa zuulintiisuna waa waajib wa isaalatu riixihi shaygaa urkiisa zuulintiisuna waa waajib haddii nijaasadu ey iyo doofaar iyo nijaasadii wiilkii saqiirka aysan ahayn nijaasadu hadday leedahay cayn oo wax la arkayo dhadhan iyo ur iyo haddii ay leedahay intaba in la zuuliya waa waajib intaba in dhadhankii la zuuliyo midabkii la zuuliyo urkii la zuuliyo aragtideeda la zuuliyo waajib walaa yaduru dhib ma lahan baqaa'u lownin midabka baaqi noqoshadiisii dhib ma laha ow amase riixin baqaa'u riixin ama urka baaqi noqoshadiisii dhib ma laha lownkaas iyo riixaasoo casura uu cuslaaday zawaaluhu zawaalu kullin minhuma mid walba oo labadooda ka mida zuulintiisii ay culays noqotay nijaasadii midabkeedii waad isku dayday waad isku dayday saabuun iyo wax walba waad kula dagaalantay waad zuuli weyse waa macfi waa la cafin wey midabka waxaa la mida sidaas oo kale urkii nijaasadii waad mayrtay saabuun iyo wax walba waad u adeegsatay waad xoqtay urkii wuu baabi'i waayo waa macfi waa la cafin wey wayaduru laakiin waxaa dhib leh baqaa'uhumaa labadooda baaqi noqoshadoodii dhib wey labadooda maxaa loola jeeda waa midabkii iyo urkii labadiiba hadday baaqi yihiin macfi ma noqonayso leannahu labadooda mid un waad la dagaalami kartaa mid waad la dagaalami kartaa midna wuu kaa xoog badin karaa laakiin inaad tidhaha labadoodiiba way iga awood bateen macquul ma aha macquul ma ahan taas aw amase baqaa'u dacmi ama dhadhanka baaqi noqoshadiisii isaguna waxbuu dhibi waxa la cafinayo dhadhanka kuma jiro haddii nijaasadiisi aad ula dagaalamaysay urkii waad zuulisay midabkii waad zuulisay dhadhankiiyaa laakiin baaqa dhadhanka lama cafinayo waa lisuhuulati isaalatih leanna waxaa weeye dhadhanka in la zuuliyo way fududah wa cusruhaa cusru isaalatih dhadhanka in la zuuliyo inay culays noqoto naadir wey sida qaalibka najaasaadka dhadhankooda waaba fudud yahay waa la zuulin karaa marka dhadhanka ma la cafinayo wain lam takun linajaasati caynun nijaasada haddaysan cayn aysan lahayn wax cayna ma laha aragti iyo dhabdhan iyo midab iyo midna ma laha ka bawlin jafa waa kaadi meel ku qallashay oo kale walam yudrak lahu dacmun wax dhadhana looma oga walaa lownan walaa riix wax ay leedahay ma laha kafaa waxaa ku filan jaryulmaa'i biyaha ku dureerintoodii biyaha lagu shubo uun oo hal mar lagu dureeriyo bis intaasaa ku filan wayushtaradu waxaa la shardiyaa marka nijaase la zuulinayo wuruudulmaa'i biyaha arooriddoodii waa shardi biyahaasu alqaliili ee yaraa cala almaxalli maxalka nijaasoobay in biyaha kor looga soo shubo waajibu masalada sheekhu ka hadlaya waxaa weeye haddii shay nijaasoobay aada doonayso inaad daahiriso biyaha waa inaad kor uga shubtid laakiin haddii biyihii yaraa baaldi ay kugu jiraan oo tusaale ahaan cimaamaddu kaa nijaasooda oo cimaamaddii baaldigii biyihii yaraa aada ku dhex mayrto nijaasadii baaldigii waa nijaasaysay biyihii waa nijaasaysay cimaamaddii waxba kama aadan zuulin wixii oo dhan ka kacdo biyaha inaad kor shayga uga keento ayaa la rabaa saasuu shaygu daahir ku noqon karaa waa biyuhu hadday qaliil yihiin sheekhu wuxuu ku qayday wuruudulmaa'i alqaliil alqaliil layidhi maxaa baxay qullatayn iyo wax ka badan hadday yihiin waad ku dhex daahirin kartaa qullatayn iyo wax ka badan hadday yihiin waad ku dhex daahirin kartaa hadduusan midabkoodii uusan isbedelin iyo urkoodii waalghusaalatu ghusaaladii waalghusaalatu biyihii laga mayray oo nijaasada ka shubmayey waalghusaalatu biyihii oo nijaasada ka shubmayey daahiratun biyahaas nijaasada ka shubmaya waa daahir waxaa shardi ah idaa lam tatagayar wasaaladaas waxa nijaasada ka shubmaya hadduusan isbedelin waqad xaal dahura almaxalu maxalkiina uu daahir noqday saddex shardi ayay fuqahadu u xireen mas'alaة اlghusaala masalaة اlghusaala maxaa loola jeedaa maalan cimaamadan oo kale ayaad mayraysa cimaamaddii waa nijaas biyaha marka cimaamaddii ka shubmaya oo ka difdifqaya biyahaasa waxaa la yidhaha gusaalo waa cimaamaddii nijaasta ahayd biyihii aad ku mayraysay oo ka socday cimaamadda biyahaasa waxaa la yidhaha gusaalo biyahaasi waa daahir saddex shardi haddii la helo waxaa shardi ah idaa lam tatagayar biyaha inaysan isbeddel ka muuqan waa shardi ama haddii biyihii maalan cimaamaddii dhiigaad ka mayraysay tusaale ahaan biyihii cimaamadda ka socdana dhiiggiyaa ka dhex muuqanaya midabkiisii de waa eber markaas eber inuusan isbedelin khusaaladu waa shardi shardiga labaad waqad dahura almaxalu maxalkii inuu daahir yahana waa shardi maxalkii inuu daahir garoobay markaan biyaha meesha ka shubmaya aan daahir ku xukumayno maxalkii oo ah cimaamaddii inay daahir noqotay waa shardi amaa qabla dahaara cimaamaddii iyadoon weli daahir noqon waxa ka shubmaya eber nijaas maa daahir ma noqonayo marka shardiga saddexaad waxaa shardi ah in lam yazid alwasnu miisaanka biyuhu inaysan kordhin oo aysan ziyaadinna waa shardi oo biyuhu intay ahaayeen waa inay ku soo baxaan lacalla haddii miisaan la saari lahaa ama haddii biyihii khusaaladii cimaamaddii ka shubmay lacalla haddii miisaan la saari lahaa haddii wax yar haba yaraadaan ay ku kordhi lahaayeen miisaankii waxaa miisaanka kordhiyey waxaa isweydiin leh waxay ka yimaadeen waa nijaasadii miisaanka kordhisay biyaha nijaasadii wey waxa miisaanka kordhinaya saddexdaas shardi haddii la helo wasaaladu daahir wallahu subxaana wa tacaala